بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه وبعد فيسر مكتبة الدعوة السلفية في نيروبي أن تقدم لكم هذه المادة والتي هي بعنوان شرح أصول السنة للإمام الحميد رحمه الله لفضيلة الشيخ الدكتور حسين حسن علي فرائض حفظه الله
بسم الله الرحمن الرحيم Een, waxay noogu dambeysay ah, masaladii ku saabsanayd ru'yada ru'yatu rabbi alcaalamiin marka adilada aynu sheegnay ee ku tusinaysaa in ilaahay jalla wacala la arkaayo maxaa ka mid ahaa nacam نعم للذين أحسنوا الحسنى وزيادة سida looga deliishanaya nebiga ziyaadada wuxuu ku fasiray waaya reerkii baa teganaya ayib waxaan idhi rasuulka wuxuu ziyaadada ku fasiray aragtida ilaahay caza wajalla naam ilaahay adduunyada ma lagu arkaya maxaa u daliila inaan ilaahay adduunyada lagu arkaynin ma daliilu calayhaa nacam nebi muuse eh marka sidee daliil ugu tahay sidee daliil ugu tahay ay maxamed haddii adduunyada ilaahay lagu arkayo nebi muuse nebi- nebi muuse ilaahay istusi laha haye suka ilaahay buurtaba istusa maxaa lagaga jawaabay nabiyullaahi muusa yeesh waa mukalaf maa tiri haye buurtuna waay haye haye waay markaa bini aadanku ilaahay ma arki karo fi dunyaa ayib Een, daliil aynu sheegnay baa jira oo tilmaamaya inaan ilaahay adduunyada lagu arkayn cid xasuusani ma jirtaa nacam daliil baynu tilmaannay tusinaayo inaan adduunka ilaahay lagu arkayn oo aan aayadda nebiyullaahi muuse ahayn haye
xadiiska caaisha caaisha oo odhanayay
qofkii yidhaahdo ilaahay adduunkaan ku arkay been bulsho nebi maxamed ilaahay wuu arkay qofkii yidhaahdaa markii la dheelmiyey been buu sheegay waayo waa garan nacam aayadda qur-aanka ilaahay nebillaahi muuse wuxuu yihi lan taraani horta daliil labaad oo qur-aanka ka mid a ayaa la rabaa oo sheegaya in ilaahay la arkaayo haye ragga habeenka darsiga jooga haye nacam haye sidee daliil ugu tahay haddii haddii la idhaa ilaa ilaa rabbiha naadiratun ilaahay bay eegeysaa soo ma haddii la idhaa ilaa thawaabi rabbiha naadira thawaabka rabbigeed bay sugeysaa ka hor isaa la idhaa saddex macnuu yimaada aye aye aye alibsaar bilcayn aye aye ilaa markay ku gudubto nadari waa aragti qoran waay waxay yidhaahdeen adilada qur-aanka kusoo aroortay iyo adilada sunnada kusoo aroortay maxay maxaynu ka tilmaamay sheegaysa in ilaahay la arkaayo aye adiladii axaadiista nebiga calayh isalaatu wasalaam maxaynu ka tilmaamay nacam كما كما ترون القمر ليلة البدر واي رسول جن هو ku shabahay sida ilaahay loo arkaayo sida loo arkaayo dayax iyo qorax marka maxaa la isku shabahaya ma labada shay la arkaya la isku shabahaya mise labada aragtiba la isku shabahaya aye aragtida la isku shabahaya waay بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه وعور المصنف رحمه الله آم، والإقرار بالرؤية بعد الموت waxaynu nidhi waxaa ka mid a adilada tilmaamaysa inaan ilaahay la arkaynin adduunyada lagu arkayn xadiiska saxiixa ee nebiga sala allahu calayh wasalam ka soo arooray ee sheegaya iclamuu annakum lan tarow rabbakum xataa tamuutuu ogaada muslim buu ku yaalaa ogaada inaanidun rabbigiin arkayn buuhi nebigu calayhi salaatu wasalaam ilaa iyo aad dhimataan ilaa iyo aad dhimataan nebigu sala allahu calayh wasalam waxa uu waxaa xadiista ku soo aroortay ee sheegaysa in ilaahay la arkaayo culimmadu waxay tilmaameen inay axaadiistaasi tahay axaadiis mutawaatira oo aada u fara badan waana sida ay u sheegeen soddon saxaabi wax ka badan ama ku dhow ayaa wariyey nebiga calayhi salaatu wasalaam ka wariyey in ilaahay jalla wacalaa la arkaayo nimanka mubtadicada ah ee diiday masalada noocaas ah masaba ka murmay waxay isku dayeen inay qabsadaan aayaadka qur-aanka qaarkood si ay waxa weeyaan isugu dhejiyaan adilada hase yeeshee waxaynu sheegnay aayaadka qabsadeen waxaa ka mid ah waxay dhaheen lan taraani macnaheedu waxa weeyaan laybaba arki maayo ladulan taabiid bay faa'idaysaa laakiin waxa aynu sheegnay inaanay warkaasi sax ahayn ayaynu dhowr weji oo kala duwan aynu ka tilmaamay wuxuu sheekhu uhi waman nataqa bihi lqur'aanu wa min asunati waxaa ka mida sunnada aliqraaru in la qiro bimaa nataqa bihi lqur'aanu wixii qur'aanku uu ko uu ku dhawaaqay ama ku soo arooray iyo walxadiidu xadiiska nebiga sala allahu calayh wasalam ee sifaatka ilaahay ka mid ah milu waqaalat ilyahuudu yadu llahi maqluula qulat aydiihim ilaahay waxau ihi yahuudi waxay tidhi ilaahay gacmihiisu waa xidhan yihiin ilaahay xuma bixiyo markaasuu ilaahay wuxuu ihi qullat aydiihim gacmahooda la gooyey oo la xidhay oo bakayltinimada iyaga ayaa ehel oo aabuu ilahay wamilu iyo sida aayadda qur-aanka ilahi yihi wasamaawaatu مطويات بيمينه إلى وعل وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه السماوات وعيه وكدوبا أو لقدوبا بيمينه إلى يمين تيسا وما أشبه هذا وحي لبدا شبهه ومن القرآن القرآن كمدة أي صفات كإلهي كمدة شيخ هلكن waxa uu tilmaamayaa ama uu ku jiraa sifaadka ilaahay jala wacalaa wax ka mid ah inuu tilmaamo waxaana nidhi ahlu sunnati waljamaaca qaacidada caamka ah ee ay sifaadka ka aaminsan yihiin waxa weeyaan in la sugo dhammaan wixii sifaada kusoo arooray qur-aanka iyo sunnada nebiga sala allahu calayh wasalam ee saxiixa ah sugitaankaa la sugayaa waa ihbaatun bilaa tashbiih waxay ka ilaalinayaan ahlu sunnuhu sifo kasta oo ilaahay sifaadkiisa wan wanaagsan ka mid ah oo qur-aanka iyo sunnada nebiga sala allahu calayh wasalam ku timaada way rumaynayaan macnaheydana way rumaynayaan lafdigeedana way rumaynayaan waxaanay ka ilaalinayaan laba maxduur labadaa maxduur ay ka ilaalinayaan waxa weeyaan tashbiih iyo tamhiil way ka ilaalinayaanoo in ilaahay khalqigiisa lagu shabaho ama la yidhaha ilaahay khalqigiisuu shabahaa ama loo fahmo sifaadka ilaahay caza wajalla iyo kuwa khalqigiisu inay isku mid yihiin taa waa laga ilaalinaya waxaa kale oo laga ilaalinayaa takyiif iyo in sifaadka ilaahi caza wajalla kayfiyad inay kayfiyad mucayano ay leeyihiin loo ictiqaado ama qaabkoo ama la qaabeeyo waxaa kaloo laga ilaalinayaa tactiil oo in macnahoodii la tiro la idhaha macnaba ma laha si agood sheekh wuxuu leeyahay caqiidatu ahli sunnati waljamaca waxaa ka mid ah in la rumeeyo sifo kasta oo qur-aanka iyo sunnada nebiga calayhi salaatu wasalaam ku soo arooray oo ilaahay sifaadkiisa ka mid ah loona rumeeyo sidii ay u rumeeyeen dadkii saxaabadii rasuulka sala allahu calayh wasalam iyo dadkii wanaagsanaa macnaheedaa la sugayaa ilaahay baa waxa weeyaan macna macnaha ay sheegayso ee ay sido waa la sugayaa sifaadka ilaahay macaanidooda sidaa ay ku yimaadeen ee macnahooda uu ku cad yahayna lagama leexinayo macnahooda daahirka ah ee ay ku caddahayna laga leexin maayo luqada carbeed ku tustay khalqigiisana ilaahay lagu shabihi maayo waxa weeyaan macnahoodana la inkiri maayo sifaadkaas kayfiyadda kayfiyadna loo samayn maayo iyo qaab oo sifaadka ilaah caza wajalla qaabkooda ma garayna inagu makhluuqiisana inaanu la mid ahayn baana inoo sheegay sheekhu markaa wuxuu yihi sifaadka aayaadka iyo axaadiista kusoo arooray baabkaasi sidii ay usoo arooraan baanu u rumaynaynaa waxa uu ka mihaaliyey sheekhu aayaadkaasi wuxuu ka mihaaliyey ama sifaadkaas markuu ru'yadii sheegay kadib waxa uu mihaaliyey aayaadka qur-aanka kusoo arooray caza ilaahi jala wacalaa inuu gacmo leeyahay aayaad qur-aanaa kusoo arooray axaadiis nebi baa ku soo arooray ilaahay jala wacalaa inuu gacmo leeyahay aayaad qur-aanaa ku soo arooray ilaahay jala wacalaa weji sharaf badan inuu leeyahay marka aayaadkaasi ku soo arooray sifadaa sifatulyadeyn ee ilaahay u sugay gacmaha iyo wejiga waynu rumaynaynaa macnahooda ilaahayna wixii naftiisa uu u sugay cid ilaahay naftiisa uga aqoon badani may jirtaa ilaahay cid naftiisa uga aqoon badani ma jirto nb ambiyada ilaahay jala wacalaa cid khalqiga ka mid ah oo ambiyada ilaahay iyo nebiyada ilaahay uga cilmi badan uga uga cilmi badan ilaahay iyaga ma jirto khalqiga cidda ugu cilmi badane ilaahay taqaanaa waa nebiyadiisa iyo rususha cid iyaga ka aqoon badan oo khalqiga ah oo ilaahay uga aqoon badani ma jirto cid ilaahay naftiisa uga aqoon badanna mama jirtaba marka ilaahay wuxuu qur-aankiisa ku sheegay ee ku soo arooray qur-aankuna wuxuu kusoo degay luuqada carbeed oo ilaahay uu ku sheegay inay tahay luqa carabiya waadixa luqa carabiya oo waadixa oo macnaheedu cad yahay ayaa ilaahay qur-aanka kusoo dejiyey waxaanu ilaahay qur-aanka usoo dejiyey si loo fahmo ya oo loogu waana qaato oo qofku uu qalbigiisa u galo marka ilaahay qur-aanka kamuu dhigin alqaas iyo halxidhaalayaal iyo hadalla aan cid mucayana mooyaane dadka inta dadka badankooda fahmin bal ilaahay wuxuu ka dhigay mid yusriya oo la wada fahmi karo luuqada ilaahay carbeed oo waadixana uu kusoo dejiyo bayin oo cad ilahay wuxuu uhi walaqad yasarna alqur'aana lidikri fahal min mudakir ilaahay wuxuu yihi qur-aanka waxaan usoo dejinnay in lagu waantoobo oo la fahmo ya wainahu lidikru laka waliqawmika wasaufa tusaluun bilah adigiyo tolkaaba wuxuu idin yahay buu ilaahay yihi nebiga markuu la hadlaayay qur-aanku wuxuu idin yahay wax lagu waantoomo oo lagu waana qaato oo la fahmo oo lagu hanuuno saa awgeed ba ilahay qur-aanka wuxuu ku tilmaamay inuu yahay hudan hanuun iyo wa shifaaun lima fi suduur iyo waraxmatun lilmuuminiin buu ilahay ku tilmaamay ilahay qur-aanka wuxuu ku tilmaamay inuu yahay hanuun haddii aan macaanidiisa la fahmaynin oo waxa uu sheegayaa ay khayru mafhuum tahay ama waxa uu sheegayo daahir yacni macnaha daahirka ka muuqda carbeed macno aan ahayn qur-aanka looga jeedo hanuun mun may suurtogal in lagu hanuuno may suurto gasha in lagu hanuuno a kitaabun anzalnaahu ilayka mubaaraku liyadabbaruu aayaati waliyatadakaruu ululalbaab ilaahay qur-aanka waxa uu sheegay inuu nebigu calayhi salaatu wasalaam safada sifadaa isagoo le lagu soo dejiyey kadibna rasuulku sala allahu calayh wasalam uu dadka u caddeeyey kadibna nebigu calayhi salaatu wasalaam qur-aanka waxa laala wixii dadka ka dhehgeli lahaa uu nebigu calayhi salaatu wasalaam u caddeeyey marka qur-aanka ilaahay wuu ku tilmaamay hanuun inuu yahay ee ilaahay wuu ku tilmaamay inuu shifaa iyo dawo yahay ee ilaahay wuu ku tilmaamay inuu raxmatun lilmuuminiin yahay ee ilaahay wuu ku tilmaamay bilisaanin carabiyin mubiin inuu kusoo dejiyey in la idhaaho qayb qayb isagii kamida la garan maayo ama macnaha looga jeedaa waxaa daahirkiisa ka muuqda maaha war saxa maa sifaadka qur-aanka ilaahay uu ku sifeeyey ayay khilaafaysaa ama saba ay ka hor imanaysaa rasuulkana sifaadka markaa ilaahay jala wacalaa ee qur-aanka ku soo arooray sunnada nabigeena calayhi salaatu wasalaam ku yimi waxaa ka mid ah waxaa ka mid ah sifatu lyadayn in ilaahay caza wajalla loo suuqa ilaahay caza wajalla inuu sheegay inuu gacmo leeyahay oo ilaahay uu sheegay inuu weji sharaf badan la leeyahay ilahay wuxuu uhi wayabqaa wajhu rabbika duljalaali walikraam ilaahay caza wajalla wuxuu sheegay wasamaawaatu matwiyaatu biyamiini ilaahay waxa uu waxa uu sheegay oo qur-aanka kusoo aroortay yahuudi inay inay ilaahay jala wacalaa waa niman munxarifiin oo macruufo inxiraafka macruuf ku ah yahuudi ilaahay caza wajalla ayaa aflagaadiyeeno waxay idhahdeen ilaahay waa dhabcaalo waxama bixiyo markaasaa ilaahay jala wacalaa gacmihiisuna waa xidhan yihiin ayay idhahdeen yahuud waxay dhaleeceeyeen waana qoom aada iyo aad inxiraafka iyo iyo waxa weeyaan lumitaanka niman ku ku caanbaxay wey waxay dhaleeceeyeen ilaahi caza wajalla oo ay wax ka sheegeen oo aflagaadeeyeen rusushiisiina waa aflagaadeeyeen aflagaadadii ay ilaahay ilaahay kula kaceen waxaa ka mid ahayd inay yidhaahdeen ilaahay waa dhabcaalo waxama bixiyo gacmihiisuna way xidhan yihin a waxaa macruuf ah qof markaad leedahay waa dhabcaal waxaa la dhahaa hebel waa gacantii goole sooma yani waxama bixiyo wey waxama bixiyo yahuud ilaahay wuxuu ka sheegay inay sidaa yidhaahdeen waxay yidhahdeen yad llahi waqaalat ilyahuudu yad llahi maqluula ilaahay waa dhabcaalo waxma bixiy bay idhahdeen gacmihiisuna waa xidhan yihin markaasuu ilaahay jala wacala radiyey ilaahay wuxuu uhi qullat aydiihim dhabcaal dhabcaalnimo dhammaantood iyagaa wehela buu ilaahay a gacmuhuna xidhan yihiin oo gacantood go-ayaal aan waxba bixinin iyagaa buu ilahay yahuud markii ay ilaahay aflagaadeeyeen sifa sifadii sifatlyadayn ahayd ilaahay qur-aanka kuma inkirin ilahay inu inu inuu gacmo leeyahay waa sugan laakiin sifadii ilaahay gacmihiisa ay ku sheegeen oo ahaydaa inaan waxba bixin ayuu ilaahay inkiray ilaahay qur-aanka waxa uu ku sheegay inay samaawaadku maalinta qiyaame toddobadaa samo ilaahay jalla wacalaa midigtiisa lagu duubaayo oo uu ku duubaayo siduu ugu duubayaa kayfiyaddeeda neelooma dirsan midaynu noo garanayno ma aha ilahay wuxu uhi wamaa qadaru llaha xaqa qadrihi khalqigu ilaahay qadarintu mudnaa may mud may may qadarin buu ilahay yidhi saa way aflagaadeynayaan ilaahay jalla wacalaa waabay ka gaaloobeen in badan oo kamid ihi saa in badan oo kamid ah ilaahay jalla wacalaa cadamadiisii iyo xaqiisii meel kaga dhacday ilahay wuxuu uhi waalardu jamiica qabdatuhu yowma alqiyaama wasamaawaatu madwiyaatu biyamiini dhulkana ilaahay waa duubayaa baa lidhi ya samaawaadkuna waxay ku waxa weeyaan yihiin mid uu ku duubaayo ilaahay jalla wacalaa midigtiisa waxaa la mid ah axaadiista ku soo aroortay ee nabigeena sala allahu calayh wasalam ka soo aroortay ee ku soo aroortay ilaahay jalla wacalaa inuu gacmo sharaf badan leeyahay wejina inuu ilaahay leeyahay waxaa ka mid a nusuusta haddaynu qaar ka tilmaano inagoon dhammaanteed wada tilmaamayni waayo qofka muslimkaa waxaa ku filan dee adilada nusuusta iyo kitaabka iyo sunnada ayaa ugu filan waxa weeyaan caddayn nabigeena calayhi salaatu wasalaam waxaa soo arooray oo bukhaari iyo muslimba ku yaalla iyo keyrkiiba inuu nebigu sala allahu alayh wasalam abu hureyra siduu sheegay waxa uu yihi nebiga sala allahu alayh wasalam baa wuxuu yihi nebiyullaahi aadam iyo muusa kulmay markaasaa nebiyullaahi muuse waxa uu yidhi nebiyullaahi aadam bu wuxuu ku yihi aabbahayaa tahay aabbahayo ayaa tahay khalaqaka allahu biyadih ilaahayna waxa uu kugu abuuray gacmihiisa wa nafaka fiika min ruuxii ruuxdiisiina ilaahay waa kugu afufay ruuxdaa kugu jirta wa asjada laka malaa'ikatahu malaa'igtiisana ilaahay waa kuu sujuudsiiyey laakiin waxa aad samaysay wuuhi khayabtanaa wa akhrajtanaa min jannadii ilaahay uu ku geliyey dee waad naga soo saarto sababood waxaad u noqotay jannadii lagu dejiyay haddad aabbahayo aadamta dee inaanu ka soo baxno ayaad sabab u noqotay xadiiskaa waxaa ku jirta nebiyullaahi aadam inuu ilaahay jalla wacalaa ku abuuray gacmihiisa sharafta badan waxa uu ku yidhi ayuu yihi nebigu calayhi salaatu wasalaam muuse nebiyullaahi aadam wuxuu ku yihi muusaw ilaahay waa kula hadlay kallamaka allaahu takliiman anta muusa kallamaka allaahu takliiman wakhada laka atawraata biyadi ilaahay waa kula hadlay si toosuu kugula hadlay haddaad nebiyullaahi muuse tahay adiga towraadna oo diintii lagugu soo dejiyeena ilaahay gacmihiisa ayuu kuugu qoray buu ku yidhi wastafaaka birisaalatihi risaaladiisiina ilaahay waa kuu doortay ma garata waxa weeyaan xadiiskaasi waa xadiis dheer aakhirkiisa waxa uu ahaa faxaja aadamu muusa nebigu wuxuu sheegay inuu nebiyullaahi aadam nebiyullaahi muuse wuu ka gar helay ayuu sheegay nebigu calayhi salaatu wasalaam xadiiska waxaa ku cad bukhaari iyo muslim baa wariyey min xadiisi abi hureyra radia allahu tacaala canhu in nebigu sala allahu alayh wasalam uu yidhi in nebiyullaahi muuse uu nebi aadam ku yidhi ilaahay gacmihiisu kugu abuur nebiyullaahi mu aadamna nebi muuse uu ku yidhi diintii ilaahay uu kugu soo dejiyey ilaahay gacmihiisu kugu qora soo maarti rasuulku sala allahu alayh wasalam saxaabada markuu xadiiskaa u sheegay saxaabada rasuulku sala allahu alayh wasalam sidaa xadiiskaa macnihiisu uu ku tusinayo ayay u rumeeyeen waxaa ka mid a nusuusta ku soo aroortay ilaahay caza wajalla inuu inuu inuu gacmo leeyahay aayadda qur-aanka ee macruufka ilahay wuxuu uhi bal yada aayaddaas wasa ulla waqaalat ilyahuudu yadullahi maqlula qullat aydiihim walucinuu bimaa qaaluu bal yadaahu mabsuutatani ilahay wuxuu ilaahay gacmihiisu waa kuwa fidsan oo wax weeyaan habeen iyo maalin ba ilahay wax kuu bixiya sida xadiista nebiga ku soo aroortay nebigu wuxuu uhi saxaaun fi lleyli wa fi nnahaar ama saxaau lleyl wanaar ilaahay habeen iyo maalinba wax kuu bixiya khalqigiisa iyo arsaaqa cidaan isaga ahayn baa arsaaqa marka nusuustaasina waxay ayidaysaa aayaddaasi waxay ahaysa nusuustaan uu nebigu sheegay sal alla alay slam waxa uu nebigu yihi alayhi sala- ilaahay qur-aanka wuxuu yihi maa manacaka markii neb- markii ibliis lala hadlayay ilaahay wuxuu ku yihi maa manacaka an tasjuda limaa khalaqtu biyadaya nebiyullaahi aadam markuu ilaahay abuuray ilaahay ibliis muxuu ku yidhi ibliis waxaa lagu nebiyullaahi aadam u sujuud soo ma deedna ibliis waa uu diiday nebiyullaahi aadam inuu sujuudo waa ka ilaahay qur-aan kaga sheekeeyey suwar badan oo qur-aan ka mida ilaahay ku tilmaamay suuratu acraaf taaha iyo suwar la mid oo kale ilaah waa kaga waran ilahay wuxuu ku uhi maa manacaka an tasjuda limaa khalaqtu biyaday maxaa kuu diiday inaad u sujuuddo nebiyullaahi aadam oo aan anigu ku abuuray gacmahayga u leeyahay ibli- wuxuu ku jawaabay ya- shaydaan ama ibliis ana khayru minhu khalaqtanii min naarin khalaqtahu min tin dee waan ka khayr badan oo hataan ka khayr badanahayna inaan anigu u sujuuda maayo waa inuu isagu ii sujuudo ya wuxuu aaminay inuu ka khayr badan yahay nebi aadam sababtaa i buu yihi anigana dab baa layga abuura isna ciid baa laga abuura marka muxuu aaminsanaa isagu ibliis ama shaydaan ciddii dab laga abuuray inay ka fadli badan tahay ciddii ciid laga abuuray laakiin sida marar kale tilmaanay waa qiyaas qalad ah hadda waxaynu u soconaa limaa khalaqtu biyadaya aayaadka qur-aanka ah ilaahay uu ku tilmaamay inuu weji sharaf badan leeyahay waxaa ka mid ah aayadda qur-aanka ilahi uri kullu shayin haalikun ilaa wajha cid kastaa way halaagsamaysaa buu ilaahay ilaahay mooyaane allah wejiga sharafta la badan leleh mooyaane allaha mooyaane inta kale way hagaagsamay malaa'ig iyo bashar iyo insi iyo jin kul walba ilaahay oo keliya hadhay ilaahay wuxuu ku caddeeyey aayadda kale ilaahay wuxuu uhi wayabqaa wajhu rabbika ilaahay wejigiisa ayaa baaqi noqonaya duljalaali wejigaas u saaxiibkaa jalaalka iyo weynida iyo walikraami sharafta marka nusuusta noocaas oo kale ah ee sifaadka ku soo aroortay waxaa la mid a nusuusta sifaatka ku soo aroortay nusuusta ku soo aroortay ilaahay jalla wacalaa in habeenka marka saddex meelood laba meelood tagaan ee meeli hadho inuu ilaahay samaa dunyaa usoo degayo toddoba sama inaga sarreeya soo ma toddobada sama inaga soo sarreeya tan inugu xigtu ilaahay usoo degaya markaasuu ilaahay jalla wacalaa intuu gacmihiisa fidiyo ayuu wuxuu ilaahay odhanayaa ha- hal min saa'ilin fa uctiyahu cid waxay weydiisanaysoon siiyaa ma jirtaa hal min mustakfirin fa akfira lahu mid dembi dhaafi weydiisanayaan u dembi dhaaf weydii aan u dembi dhaafaa ma jira ayuu ilaahay odhanaya ya saasuu ilahay odhanaya nusuusta culimadii islaamku waxay idhaahdeen iyo saxaabada rasuulka iyo taabiciintii a'immada islaamka shaafici iyo raggiisi waxay idhahdeen waa la rumaynayaa sidaa ilaahay iyo rasuulkiisa u sheegan baa la rumaynaya laakiin ilaahay siduu kayfiya deebu u soo dega macna inaga hawl inaga niloo kirstay ma kayfiyaddeeda ilaahay baa yaqaana inagu macnaheeda ayaan rumaynaynaa siduu nebigeenu u rumeeyey sala allahu calay wasalam qur-aanka iyo sunnadana dhaafi mayno sheekhu wuxuu ku yidhi iminka wamaa ashbaha hada min alqur'aani walxadiid laa naziidu fiihi waxba ku dari mayno intii nebigu inoo sheegay ama ilaahay sheegay waxba ku dari mayno walaa nufasiruhu fasiri mayno maxaa muxuu uga jeedaa fasiri mayno walaa nufasiruhu wuxuu ka wadaa mu- mualifku raximahullah siday culimmadu sheegeen eh, ku fasiri mayno macnaha daahirkeeda ka muuqda macno aan ahayn ku fasiri mayno oo macnaha luuqada carbeed ay ku tusinayso macno aan ahayn oo waxa weeyaan lala lala doonan maayo wayn- wayna arki doonaa dadka qaar baa markay maqleen ilaahay jala wacalaa waxa uu leeyahay eh, waxa uu ilaahay yidhi araxmaanu cala carshi istawa ya ama ilaahay wuxuu ihi limaa khalaqtu biyadaya ayaa waxaa idhaha niyadda loogama jeedo gacane maxaa looga jeedaa waxaa looga jeedaa bay yidhaahdeen eh, nicmo ama ama qudro awood macnaha aayaddu waa maxay bay yidhahdeen wixii aan ku abuuray qudradayda weeyaan iyo karti iyo awooddayda culimadu waxay ku yidhaahdeen oo ilaahay maha qudradiisu ma mid baa mise waa laba ya ilaahay jala wacala qudradiisu waa qudro cadiimo ah waana waana mid keliya marka limaa khalaqtu biyadaya ma waxaa ku fasiraysaan labadayda qudro waxaan ku abuuray labada qudro maxay ahayan balguud waa macnahana aayaddu ixtimaalayno ta kale nebiyullaahi aadam miisuu leeyahay miisadu leeyahay waa maxay waa inuu ilaahay khalqigiisa markuu abuurayo ilaahay isaga isaga gacmihiisa ku abuuray haddii la dhaa nabiyullaahi aadam ilaahay gacmo ma laho gacmihiisa kumau abuurin isagiyo khalqiga kale isku mid bay noqonaya hadii si loo abuuray bay wada noqonaysa sina looma wada abuurine nabiyullaahi aadam ilaahay markuu abuurayo iyo khalqiga kale sida loo abuuray way kala duwan yihin labadaba ilaahay baa abuuray marka laa nufasir waxa weeyaan tafsiirka daahirka tafsiiran yukhaalifu daahiraha tafsiir daahirkeeda macnaheeda daahirkaa khilaafaayo lagu fasiri maayo nimanka ilaahay yidhi ilaahay weji ma laha waxaa lagu yihi bal waxaad fasirtaa kullu shayin haalikun ilaa wajhahu ya dabadeedna waxay yidhaahdeen macnaheedu waxa wey daatada ilaahay mooyaane inta kaleba way halaagsamaya ha su-aal baa la yidhi daatada ilaahay waa sugaysaa ha waanu sugaynaa maxaa u diidan ina wejiga ilaahay sugtaan dee waxaa ka dhalanaya inuu khalqigiisa shabaho oo daatada maxay uga dhalan weyda in khalqigiisa shabaha lagu yihi daatada markaa ilaahay daata u sugtaan basharkiisuna dawaad bay leeyihiin qof walba daatu leeyahay marka markii ilaahay daata a u sugteen khalqigii may shabihin soo maaha sidaa ilaahay daata uga sugteen baa wejigiisuna khalqigiisa aanu u shabihin sidaanay daatadiisu walihaadaa qaacidadii aynu sheegnay fahm alkalaamu fi sifaati farcun can alkalaami fi daat waa qaacida nafiisa qofka sifaadka ilaahay ka hadlaya intaanad muran kale la gelin waxaad tidhaahdaa nin aw sifaadka ilaahay intaanaynu ka wada hadlin ilaahay horta daata ma leeyi ma jira horta ilaahay haa ilahay haa wuu jira daata ma leeyi haa ilaahay daata wuu leeyi ayib jiritaanka ilaahay wuu jiraa jiritaanka khalqigiisa miyuu la mid yahay maya limaada jiritaankii khalqiga khalqiga jiritaankoodii waxaa ka horreeyey wakti aanay jirin soo ma waxaana ka dambayn doonaa wakti aanay wakti aanay jirin way halaagsami doonaan wujuudka khalqiga waxaa ka horreeyey cadam jirid la-aan waxaana ka dambaynaya fanaa oo aynay dhammaanayaan oo dhammaantood dhimanayaan ilaahay jinka iyo insiga iyo malaa'igta iyo dhirta iyo dhagaxa wax allaala wuxuu khalqi abuuray ilahay waa baabinaya oo waxa weeyaan waa way wada dhimanayaan bad iyo berri waxay ku jiraan isagoo keliya ilaahay hadhaya wujuudka ilaahay iyo wujuudka khalqigiisa waxay ku kala duwan yihiin ilaahay wujuudkiisa cadamina kama horreyn zawaallo ka dambayn maayo weligiiba siduu u jiro weligiiba u jiraya daatada ilaahay caza wajalla sida aanay khalqigiisa u shabihin oo dawaadda makhluuqiisa aanay u shabihin oo inuu daato leeyahay ilaahay aanay keensanin inuu khalqigiisa shabaho ayaa sifaadkiisuna xukunka daatadiisa unbay leeyihiinoo waxay la xukun yihiin daatadiisa sidaanay daatadiisu makhluuq ahayn baanay sifaadkiisuna makhluuq ahayn sidaanay daatadiisu khalqiga u shabihin baanay sifaadkiisuna khalqigi ta khalqiga u shabihin amfiraynu sheegay ilaahay jala wacalaa inuu samci leeyahay buu naftiisa u sugay soo ma inuu wax maqlo ayuu ilahay naftiisa u sugay bini aadankana ilaahay wuxuu u sugay inuu wax maqlo tabaaraka aladii biyadihi mulku huwa calaa kulli shayin alladii khalaqa almowta walxayaata liyabluwakum ayukum axsanu camalan ilahay wuxuu yihi fajacalnaahu samiican basiira bini aadanka markuu sheegay fajacalnaahu waxaanu ka inaa khalaqnaahu min nudfatin amshaajin nabtaliihi fajacalnaahu samiican basiira ilahay wuxuu sheegay bilaadamku inuu waxna maqlo waxna arko isna wuxuu sheegay inuu waxna arko waxna maqlo laysa kamidlihi shayun wa huwa samiicu basiir wa kaana allahu samiican basiira laakiin waxaynu isku waafaqsannahay samciga bini aadanka iyo ka ilaahay inaan isku mid ahayn basarka bini aadanka iyo ka ilaahayna inaan isku mid ahayn ilaahay wax ka qarsooni ma jiro khalqigiisa oo dhan adiga laakiin basarkaagu intuu gaadha gidaarka waxa ka dambeeya ma gaadho basarkaagu nacam samcigaaguna gidaarka waxa ka dambeeya ma gaadho ilaahayna samcigiisa wasica wasica kursiyuhu samaawaati walard nacam idan sidaas ayay ahlu sunnati waljamaca leeyihin laa nufasiru marka waa maxay ku fasiri mayno tafsiiran yukhaalifu daahirahaa tafsiir khilaafaya daahirkeedi waxaa kaloo lagu fasirayo walaa nufasiruhu walaa nukayifuhu kayfiyadu samayn mayno sifaadka ilaahay oo qaabkay yihiin annagu garanayno hal mas'alo waa inaad ku tanabuhdo mas'aladaas waa inaanay kaa hoos bixiniyo aalib alcilm ilaahay sifaadkiisu kayfiyad bay leeyihiin laakiin kayfiyadday leeyihiin inagu ma garanayno waadix ya ikhwaan ilaahay sifaadkiisa ahlu sunnati waljamaca markay leeyihiin kayfiyad ma laha ama kayfiyadooda garan mayno macnaheedu maaha kayfiyad ma laha kayfiyadba ma laha waxaan waxaan qaabba lahayn oo waxaan jirin moogta ilaahay ka- sifaadkiisu kayfiyad bay leeyihiin laakiin kayfiyaddu waa majhuulatun cindanaa garan mayno sidaa awgeed walaa nufasiruhu walaa nukayifuhu kayfiyadu samayn mayno culimmadu waxay idhahdeen shay inaad qaabkiisa garato xataa makhluuqa ka mida inaad kayfiyadda iyo qaabku u eegyahay aad garato saddex shay midun bay ku suurtagal tahay imaa an tubsirahu waa inaad aragto shayga laftiisa aad aragto kayfiyaddiisa markaa waad sheegi kartaa soo ma ya ninbaa wuxuu kuuri waxaa jira baabuur la b m w baabuurka haddaad aragtay kayfiyad iyo qaabku u samaysany de waad sheegi kartaa saa waad aragtay waxaad shay kayfiyaddii ku garan kartaa mid lamida inaad aragto ilaahay jala wacalaa manaynu arag cid lamidina ma jirto labadaas way meesha ka baxeen soo ma ilaahay maynu arag cid lamidoo la arkayaana ma jirto marka labadaas meesha ka baxeen maxaa soo haray waxaa soo haray inaad shay kayfiyaddii ka ogaato khabar sax ah oo aada hayso oo yaqiinoo ku yimi war aan shaki kaaga jirin hadduu ku soo gaadho shaygaa qaabkiisa sheegayana dee markaana waxaad biliif garanaysaa ama rumaynaysaa inuu shaygaasi qaabkaa yahay soo ma ilaahay jala wacalaa kitaabkiisa iyo sunnadiisa sifaadkiisu si- iyo eh, s- eh, eh, kitaabkiisa sifaadkii kusoo arooray iyo sunnada nebiga calayhi salaatu wasalaam sifaadkii ilaahay kusoo arooray kayfiyadooda midna laynooma sheegin qur-aankana laynaguma sheegin sunnada nebigana laynaguma sheegin idan khabar saxiixana kayfiyaddii kama hayno laakiin inay jiraan waayo asmaa iyo sifaad ilaahay uu leeyahay ayuu ilaahay noo sheegay sheekhu marka wuxuu leeyahay laa nu- walaa nufasiruhu macnaheedu waa caynkaas markuu saa ku leeyahay hadallo ku tusinaya sidaa inay macnahaas yihiin haddii aynu sheegno eh, oo koob kooban halkan u fiirso wuxuu yidhi waliid ibnu muslim wuxuu yidhi eh, sa'altu malik ibnu anas sa'altu waa iqa waliid ibnu muslim waxaan weydiiyey malik ibnu anas riwaayaatkiisa ayaa bacdu riwaayaati culimadu tiri ama riwaayaatkiisa dhaclu waa wafiqatun tadliiska tadliis taswiye sameeya laakiin halkan isaga ayaa mubaashir ah oo leh waa waxaan weydiiyey malik ibn anas iyo sufyaan athawri iyo leyth ibnu sacad iyo awsaaci waxaan weydiiyey can alakhbaar alatii jaءat fi sifaat akhbaartii ku soo aroortay sifaatka ilaahay jala wacala maxaa laga yeelaya yaa la weydiinayaa imaamu malik ibn anas imaam imaam daar alhijra waa sheekhu man malik ibnu anas sheekhu man ya jamaca malik ibnu anas sheekhu alimaam shaafici ayib wa sufyaan athawri iyo sufyaan ibnu saciid athawri iyo leyth ibnu sacd alfihmi almisri iyo imaam alawsaaci waa aima nimankani ayaa waxaan weydiiyey can alakhbaar alatii jaءat fi sifaat faqaala wuxuu yidhi amiruuha kamaa jaءat sidii ay u soo aroortay u rumeeya oo u suga oo u mara bilaa kayfin iyadoo aaniduu qaab u ictiqaadin maragta abu daawud dayaalis wuxuu yidhi kaana sufyaan athawri wa shucba sufyaan iyo shucbe iyo xamaad ibnu zayd iyo xamaad ibnu salama iyo shariik iyo abu cawaana laa yaxuduuna walaa yushabihuuna walaa yumathiluun waxay ahaayeen kuwa sifaadka ilaahay aan xad u samayn oo xad bay leeyihiin u yeelin ilaahay khalqiisana aan ku shabihin bay ahaayeen yarwuuna alxadiida axaadiista nebiga sifaadka ku soo aroray way warin jireen macnaheedana way rumayn jireen laa yaquuluuna kayfa kayfiyaddeeda ma isweydiin jirin wa idaa su-iluu marka la weydiiye la idhaa ilaahay sifaadkiisu kayfiyaddeedu waa sideena qaaluu ajaabuu bilaahari ama la dha ilaahay sifaad ma leeyahayna aaaartii iyo axaadiistii iyo adiladii kusoo aroortay ayay sirdin jireen imaam cabdullaahi bnu mubaarak ayaa waxaa la weydiiyey axaadiisu sifaat markaasu wuxuu yidhi tamuru kamaa jaaat bilaa kayf tumaru kamaa jaaat bilaa kayfin siday usoo aroortay ayaa iyadoon kayfiyad loo samayn loo rumaynaya wakiic bnu jaraax wuxuu yidhi raximah llah nusalimu hadihi alaxaadiis kamaa jaaat axaadiistaa waxaanu u rumaynaynaa oo waxa weeyaan u nabadgelinaynaa siday usoo aroortay iyo adiladaas walaa naquulu odhan mayno kayfa kadaa siday saas u dhacday odhan mayno ilaahay sifaadkiisa kayfiyad afkayga kula geli mayno welima jaa-ad maxay usoo aroortay odhan mayno sufyaan ibnu cuyayna oo sheekhu lxumaydi ah raximah llah waxa uu yihi hiya hiya kamaa jaa-ad u fiirsaad hiya kamaa jaa-ad sidii ay usoo aroortay ayaa loo rumaynaya nuqiru bihaa waanu rumaynaynaa su-aal baan idin weydiiyey nuqiru bihaa macnaheedu waa maxay ma aayaadkaa iyo axaadiistaasi macnahay sheegayaan baanu rumaynaynaa wey oo nuqirayna qofku inuu yidhaahdo aayaadka iyo axaadiista sifaatka kusoo aroortay macnayn maayo wax macnaa inay leeyihiin ictiqaadi maayo macnaheedu waxa weeyaan dee qur-aanka inaan waxaan la fahmayn ay ku jiraan waanaynu sheegnay inaanay saxayn nuqiru bihaa waanu qiraynaa buuri waxa ay sheegaysaa nuqirayna waa sufyaan ibnu cuyayna sheekhu lxumeydi wa nuxadiu bihaa waanu warinaynaa dadkana waa u sheegaynaa firaqda muslimiinta qaar ka midi waxay idhahdeen waa shaacire aayaadka sifaatka iyo kusoo arooray ilaahay iyo axaadiistii kusoo aroortay dadka in laga qariyo weeyaan caamada oo loo sheegay muxuu ilahay uga qarin waaya qur-aanka ku taallaa in laga qariyata nacam aayaadka iyo axaadiista kusoo arooray sifaadka ilaahay iyo ilaahay naftiisa uu ku sifeeyey waa wanaagsan waa inaan caamada loo sheegin ba idhahay ardayda marka loo dhigayana waa in la awilo saasay idhahay kowaay nuqiru biha wa nuxadidu biha waanu warinaynaa buri bilaa kayfin annagoo aan qaab waxa weeyaan iyo kayfiyad annagoo aan u samaynaynin imaamu axmed ayuu ninu yimi markaasu wuxuu ku yidhi istiwaaga ka waran waa sifo sifaadka ilaahay ka mid ah markaasuu wuxuu ku yihi istawaa kamaa dakar ilaahay sidii uu sheegay ayuu istiwaaga ugu sifaysan yahi laa kamaa yakduru lilbashar sidaad adigu u sawiranaysa maaha buu ku yihi sidaad adigu sawirayso waxba kama jiraan buu yihi marka masaladaas laa nufasirhuna macnihiisu waa sidaas walacalana markaynu istiwaaga gaadhno inaynu u sheegno culimada qaarkood bal hadda tirmidi dhegeyso tirmidi raximah llah wuxuu yidhi marka uu sheegay axaadiisku tiro axaadiisa oo axaadiistii kusoo aroortay sifaatka ilaahay ka mid a tirmidi waa axadu aimat lislaam waa nin culimadii islaamka waaweyneed ka mida lixda kitaabee dawaawiin sunna alkubra la yidhaahdo kitaab ka mid ah oo sunanu tirmidi ama jaamicu tirmidi loo yaqaano ayuu leeyahay waa caalimka alifay kitaabkaas jaamicu tirmidi oo kitaab aada u qiimo badan ah aada iyo aada u qaaliya ahlulcilmigu aada u ammaaneen waxaanu ku ururiyey axaadiistii nebiga calayhi salaatu wasalaam jumlo badan oo ka mid ah ayuu ku ururiyey ee mashaayikhdiisa uu ka soo gaadhay ee uu ka wariyey iyadoo asaaniiddeedii wadata waa ta la sheegay inuu culimada qaarkood laga sheegay ninka ninka jaamicu tirmidi gurigiisa yaallo fakaanamaa fii beytihi nabiyun yatakalam waxaad moodaa inuu gurigiisa yaallo nebi nebi hadlaya yani cilmiga ku jira ee nebi maxamed dhaxalkiisii ka mid a bay qiimihiisa tilmaameen waxa imaamu tirmidi alifay oo kale u qoray kitaabka ugu qiimaha badan ee nebi maxamed muuqiisii iyo muuqaalkiisii iyo sifaadkiisii shaksi ahaaneed laga qoray siduu nebigu u eeka calayh isalaatu wasalaam afdalu kitaab wa ajwadu kitaab oo laga alifo nebi maxamed calayhi salaatu wasalaam sifaadkiisii abuurahaaneed iyo siduu nebigu u eekaa iyo akhlaaqdiisii iyo dhaqankiisii laga alifo waa kitaabka uu qoray imaamu tirmidi waxaa la dhahaa ashamaa'il atirmidiya ama shama kitaabu shamaa'il lilimaam tirmidi waa kitaab aada u qiimo badan culimadu aad ay ugu ugu ammaaneen caalimkaasa wuxuu kitaabkaa tirmidi ku sheegay tirmidi wuxuu dhintay laba boqol iyo laba boqol iyo sagaal iyo toddobaatankii hijri ku dhintay sidaas ayaan ayaan ayaan aada u ra- eh, u malaynaya tirmidi raximahullah waxa uu yihi markuu aayaadkii sheegay eh, markuu axaadiistii kusoo aroortay baabkaa sheegay wاlmadhabu fi hada cinda ahli اlcilmi min ala'imati مثل سفيان الثوري ومالك بن أنس وابن مبارك وابن عيينة ووكيع وغيرهم أنهم رووا هذه الأحاديث ثم قالوا تروى هذه الأحاديث ونؤمن بها ولا يقال كيف وهذا الذي اختاره أهل الحديث أن تروى أن تروى هذه الأشياء كما جاءت ويؤمن بها ولا يقال فيها كيف وهذا أمر أهل العلم الذي اختاروه وذهبوا إليه حليه علماء الإسلام aayaadka iyo axaaiisa sifaadka ilaahay ku soo arooray ma waxa weeyaan waxay ka aaminsanaayeen inay wariyaan oo dadka u sheegaan oo macnahooda rumeeyaan oo wanu'minu bihaa macaanideeda aan rumayno walaa yuqaalu kayfa kayfiyadda ilaahay sifaadkiisa ugu sifaysan yahayna aan la dhex gelin oo laga aamuso maadaama aan la garanayn sidaasina waa sida ay doorteen culimmadii ahlulxadiisku waana sida ahlulcilmigu ku tegeen buu leeyahy ahlulcilmi bisunna siday ku tegeen weeyaan buu leeyahy marka waa sidaas walaa nufasiru macnida caynkaas wanaqifu wanaqifu waxaanu ku koobsanaynaa calaa maa waq wanaqifu calaa maa waq sheekhu wuxuu yihi laa nasiidu fiihi walaa nufasiru wanaqifu waxaanu ku koobsanaynaa calaa maa waqafa calayhi lqur'aanu intay qur-aanku sheegay iyo wasunnatu sunnada sifaadka ilaahay ahlu sunnati waljamaca waxa kalay qabaan ilaahay magacaantiisa iyo sifaadkiisa waxaa loo daba fadhiisanayaa qur-aanka iyo sunnada macnaheedu waxa weeye sifa sifo aan ku soo aroorin qur-aanka ama magacaan qur-aanka ku soo aroorin ama aan nebiga sala allahu calayh wasalama magacaan sunnadiisii ku soo aroorin ilaahay magacna looga dhigi maayo sifana looga dhigi maayo waayo ilaahay sifaadkiisa wixii u cuntama iyo magacaan wixii u cuntama cid uga isaga uga cilmi badan oo cilmigaa gaadhaysa oo khaliqa ka midi ma jirto sidaa awgeed baa waxaa waajiba in loo daba fadhiisto kitaabka iyo sunnada sheekh markaa wuxuu ku leeyahay wanaqifu calaa maa waqafa calayhi alqur'aanu wasunna qur-aankiiyo sunnadu wixii ay ku koobsadeen iyo intii ay sheegeen ayaanu ku koobsanaynaa oo magacaanu ilaahay naftiisa ku magacaabin ku magacaabi mayno oon qur-aanka ku oolin sidaa awgeed magacaan dadku la baxaan baa jiro oon qur-aanka ku oolin oo ilaahay ay ku magacaabaan rashiid baa ka mid a magaca rashiid la yidhaha qur-aanka kuma yaallo magac ilaahay inuu yahay wax daliilo loomaayo si aawood qofku inuu cabdirashiid la baxo culimadu waa diiday cabdiraxmaan macnaheedu waa maxay waa addoonkii allaha raxmaanka addoonka u ahaa cabdullaahi macnaheedu waa maxay ilaahay addoonkiisii wey cabdulwahaab macnaheedu waa maxay allaha wahaabkaa addoonkiisii wey cabdurashiid markaad qof u bixiso rashiidna ilaahay magacaantiisa aanay ka mid ahayn waa addoonkii rashiid bay noqonaysaa marka ma garata si awgeed ba culimadu waxay dhahdeen magacaanta ilaahay caza wajalla magacaan kitaabka iyo sunnada daliil loogu hayn oo aan aayad qur-aan ah ama xadiis nebi aan ku soo aroorin in ilaahay lagu magacaabaa waa mid aan bannaanayn waa taa uu sheekhu kuu sheegayo wanaqifu calaa maa waqafa calayhi alqur'aanu wasunna hadal jamiilah ayaa jira oo uu leeyahay caalimka la dhaha ibnu cabdibar raximah llah wuxuu yihi ibnu cabdilbar ajmaca ahlu lcilmi cala aliqraari bisifaati alwaaridati fi lkitaabi wasunna waliimaani biha wa xamliha cala alxaqiiqati la cala almajaaz وأن لا نجاوز القرآن والسنة أما لا يتجاوز القرآن والسنة waxay culimada islaamku isku waafaqeen buu leeyahy ee sunnada iyo toosnaanta lagu yaqaano ee waddadii nebiga iyo asxaabtiisa haya in la rumeeyo sifo kasta iyo magac kasta oo nebi oo qur-aanka ku soo arooray ama sunnada nebiga sala allahu calayh wasalam ee sugan ku soo arooray in la rumeeyo la qiro macnihiisana ilaahay loo sugo daahirkiisana aan laga leexin wa xamlihaa iyo in lagu xambaaro cala alxaqiiqati waxaa xaqiiqada luqada carabiga ah ay ku yihiin ay ku tusinayaan laa cala almajaazi in la ydhahaa waa majaaz maaha ya oo macno kale lagu xambaaro la ydhaha macna looma jeeda ee macnahaasaa loo jeeda oo daahirkeedii daliillaan laga duwo waxa uu sheegay inaan qur-aanka iyo sunnada la dhaafin marka ilaahay caza wajalla laga waramayo waxa la daba fadhiisanayaa oo lagu koobsanayaa lagu koobnaanayaa oo laga dhimbiil qaadanayaa ilaahay asmaadiisa iyo sifaadkiisa wixii la ilaahay ku saabsan waxaa loo daba fadhiisanaya qur-aanka iyo sunnada nebiga calayh isalaatu wasalaam caqli bini aadan ma galo saa maba gaadhaayo cilmiga bini aadan la siiyeyna waa waxya ilaahay baa qur-aanka sheegay wamaa utiitu min alcilmi ilaa qaliila intii buu sheekhu halkan ku sheegaya marka saddex qaacido halkaa inoogu sheegay hadda hadalkaas xumaydi raximahullah waa alfaad kooban laakiin macno aada iyo aada runtii u qiimo badan uu ku sheegay ama saba ku tilmaamay waay wuxuu yihi sheekhu raximahullah wanaquulu waxaynu odhanaynaa araxmaanu allah araxmaanka ahi arraxmaanu allah araxmaanka ahi cala alcarshi carshiga ayuu istawaa ka sarreeyey istawaa macnaheedu waxa weeyaan waxay ku fasireen culimadu islaamku calaa waa ka sarreeyey irtafaca waa ka sarreeyey ilaahay carshigiisuu ka sarreeyey waman zacama ninka sheegta buu yihi toddoba aayadoo qur-aan ay kusoo aroortay arraxmaanu cala alcarshi istawaa macnaheedu inuu ilaahay khalqigiisa ka sarreeyo waman zacama ninka sheegta buu ihi khayra haadaa waxaa waxaan ahayn oo maxay ah idhaa ilaahay sifaadkiisa iyo ilaahay sifaad iyo asmaa loo sugi maayo amana ilaahay sifaadkiisa kuwa khalqigay shabaha ama waxa weeyaan sifaadka ilaahay kayfiyad takyiifiyo kayfiyadu sameeyo ama macnahooda daahirka luuqada carbeed ku tusinaysa taxriifiya waman zacama ninka sheegtay khayra haadaa ilaa ama yidhaha ilaahay carshigiisa kama sarreeyo yidhaha ilaahay meel walba waa jooga ya nin sheekhu ninku yidhi sheekh ilaahay meel walba u jooga rasul hadda markaad ilahay baraysa maxaad gacmaa hor ugu qaada meel fog lama tegi ilahay markaad baryayso maxaad gacmaa hor ugu qaata ayuu cirka u eegta hadduu ilahay meel walba jooga maxaad sidan u odhan weydi buuri ya waa fitradii moogta waman zacama kayra haadaa waxa waxaana ninka sheegta fahuwa mucailun mid ilaahay sifaadkiisi iyo asmaadiisii inkiray weeyaan jahmiyun jahmiyun safwaan ninkaa mubtadica wadadiisii maray weeyaan istiwaaga iyo ilaahay jala wacalaa inuu khalqigiisa ka sarreeyo iyo adilada qur-aanka kusoo aroortay wax ka mid a habeen dambeynu tilmaami doonaa subxaanaka allahuma bixamdik laa ilaha illa anta astaqfiruka watuub